tartankani qur-aanka kariimka oo ay soo qabanqaabisay mu-asasada alhuda ayaa lagu qabtay sannadan garoonka kubadda cagta mandera stadium kaasi oo ay kasoo qeybgaleen dhammaan dugsiyada taxfiidka ee ku yaala degmooyinka ismaamulka mandheera marka laga reebo degmada baanisa tartankani oo soo socday muddo saddex beri ayaa maanta lasoo gebagabeeyey waxaana kasoo qeybgalay xafladda xiritaanka tartanka qur-aanka kariimka bulshada qeybaheeda kala duwan mas-uuliyiinta dowladda ismaamulka mandheera uu hogaaminayay barasaab ku-xigeenka ismaamulka mandheera maxamed axmed caraay waalidiinta ardayda tartanka ka qayb galay iyo culamaa udiin uu ka mid ahaa sheekh xasan ulwaajidi oo isagu ka mid ahaa marti sharafta xafladaasi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam ama bacd qaala allahu tabaaraka watacaala wahada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh fattabicuuhu wattaquu lacalakum turxamuun sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha madaarista iyo dugsiyada qur-aanka ismaamulka mandheera sheekh cabdirasaaq cabdulaahi cadow oo isagu sharaxay tirada ardayda kasoo qaybgashay tartankaasi qur-aan akhriska iyo weliba degmooyinka ay ka kala yimaadeen muasasatulhuda halkan waxaa ka qaybgalay shan sab county mandheera east ramo takaba ceelwaaq iyo lafey shantaas sabcounty waxaa ka maqan kii lixaad oo ahaa banisa shantaas sabcounty oo kasoo qayb gashay marka waxaan leenahay aad bay u mahadsan yihiin ardayda meesha kasoo qayb gashay gabdhiyo wiilalba leh gabdha afar iyo toban gabdhood bay ahaayeen wiilashana soddon iyo afar ayay ahaayeen marka afartan iyo sideed saas bay ku ahaayeen isreebreeb bay meel walba kusoo sameeyeen isreebreebkii dadkii kasoo guulaysay ayaa meeshaan la keenay ilaahay ha xifdiyo culimmadii ilmahaas kusoo dadaashay iyo waalidiintii soo dadaaleen iyo dadkii dacmiga ku siinayay dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sheekh axmed siraad waa maalgeliyaha tartanka qur-aanka kariimka oy sanad walba qabato mu'asasada alhudaa marka qur-aankaasku ognahay suu sheekhi sheegin ballanteenna haddaan ilaahay nabaddaa nagu gaarsiiye waa sanadka soo socda ninkii hadda aan diyaarsanin oo yar hoos aadi waxaan kaa rajaynaynaa inaad kor aado danta aan ka leenahayba waa intaa qur-aanka in la isku dayda oo kor loo aado oo kor la aadiyo oo anagaan ku tartanno wixii la jecel yahay waa wixii la shasheega soo soo maha oo la bambooniyey oo lagu tartamo gabagabadii xafladda waxaa goobtaasi ka hadlay xafladdiina soo xiray barasaab ku-xigeenka ismaamulka mandheera maxamed axmed caraay walaalkay cabdisiraad khayr allah siiye xoolaha allah u badiye ilmaha allah u barakeeye dambigiis waalidkiisna allah dhaafa oo howshaanay too sida runtae wakti dheer soo waday oo imtixaanadaanay too iyo howshaan kudul soo istaagnaay muddo hadda qariibu lix sano ku dhow sida runtae geesinima ay u baahanta howshaan qabashadeeda maxaa yeelay dad badan oo lacag leh oo maalqabeen oo howshaan u istaagi karnaa jirta nafti abeen u sheegaysa laakiin asaga asagoo ku xirsaata maay aakhiradiisa yuu howshaan u istaagay khayr allah siiyaan leynahay midda kale qur-aanka uu ilaahay noo soo dejiyey oo munaasilkee markaad dhagaysa sida runtee daqiiqad kastaba waxbaa kugu sii darsamaya
marka aniga oo howshaanayto maanta aan u imaadna ay tahay inaan soo xirno xafladdii qur-aanka kariimka oo lagu tartamayay waxaan leenahay xafladii ofishaali waa soo xirnay insha allahu xafladii xiritaanka tartanka qur-aan akhriska oy sanadii lixaad soo qabanqaabisay mu'asasada alhuda waxaa ardaydii kaalmo hore ka galay la guddoonsiiyey hadiyado qaali a gabdhaha tartanka ka qayb galay oo tiro ahaan wiilasha aada uga yaraa ayaa haddana kaalmihii hore oo dhan wiilasha ka wada qaatay sida soddonka jus oo kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad ay gabdhihii wada qaateen waxayna sanadani gabdhaha ka dhigeen wiilashii tartanka kala qayb galay kuwa dibadjoog ka ah kaalmaha hore maxamuud maxamed sheekh maxamud alfagar warbaahinta ista mandera